waa fanaanada faadumiina oo ka mid ahayd fanaaniintii wacdaraha ka dhigay xuska sanad guurada madxafka hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee minnesota oo sanadkan si ka duwan kuwii hore loo xusay sida uu tilmaamayo guddoomiyaha madxafka cismaan maxamed cali
xafladda sanad guurada tobnaad waxay kaga duwan tahay kuwii hore sanadkan laba habeen oo isku xiga ayaanu dhignay waxaad halkaa ka dareemaysaa museumku wuxuu qabanayo dadkiisii halka joogay barnaamijyo kala duwan oo badan ayaanu qabannaa oo ciyaarahii diya dhaqanku ay ka mid yihiin ay ka mid mobile showgii traveling exhibitkii waxyaabo badan baanu qabannaa oo aanu soomaalida aanu ka dhaadhicinno dhaqankoodii iyo hiddahoodii iyo waxa uu yahay taasaanuna u joognaa madxafkuna u furan yahay xafladaha iyo barnaamijyadooduna ay u soconayaan intaa in ka badanna waa sii soconaynaa in sha allahu biidn illah munaasabadda toban guurada waxaa golaha lagu soo bandhigay heeso jiilka dhagaystaahi ay kala duwan yihiin balse ay munaasabaddu hal meel ku kulmisay kuwaasi oo isugu jiray kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe ee dhallinta waayahan sidoo kale golaha waxaa lagu soo bandhigay riwaayad ka warramaysay nolosha qoysaska qurbajoogta iyo ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka oo ah astaamaha lagu garto madxafka hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee minnesota madxafka ayaa sanad kasta waxa uu abaalmarino kala duwan guddoonsiiyaa dad rugcadda ah oo soomaalida dhexdeeda caanka ah iyo hogaamiyaal mar kasta gacan ka geysta horumarinta soomaalida minnesota abaalmarinta rugcadaaga oo madxafku ugu yeero legends awad ayaa waxaa sanadkan la guddoonsiiyey madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabrow oo muddo ku dhow konton sano ka shaqaynayay warbaahinta
madxafkani hiddaha dhaqanka ee minnesota waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin abaalgudkan ay u qireen aniga keliya maahane iyo v o a oo aan goobjoog uga ahay oo aan markhaati uga ahay oo aan wakiil uga ahay shaqada aad haysaanna waa shaqo wanaagsan oo jiililsha dambe ee soomaaliyeed wax weyn u tari doonta hawshanna waa hawl aan yarayne garabkiina allaha galo siina wada cabdiraxmaan iyabarow warbaahinta ka soo bilaabay rediyo muqdisho oraantii toddobaatameyadii ayaa ka warramay waxay uga dhigan tahay abaalmarinta la guddoonsiiyey
waxa ay ka dhigan tahay wax weyn oo aniga taariikh ahaan wixii aan ka soo maray iyo wixii taariikhda journalismka iyo warbaahinta intaan ku soo jiray ka qaraysa wixii aan taarikh ku lahaa iyo in v o eda oo iminka dadka igu xasuustaan dhowr iyo tobankii sane ee u dambaysay ee aan madaxda ka ahaa ay tahay meel qiimo iyo qaaya dadweynaha u leh oo dadku ay ka markhaati kacayaan waxa ay v o a geysato ama ay samayso ama ay dadka u fidiso taasoo aan odhan karo shaqaalaha v o a hadday ahaan lahayn kuwa jooga washington iyo hadday ahaan lahayn kuwa dunida daafaheeda ku baahsan ayaa wadajir u sameeyey guushanna waa mid iyagoo dhan u soo wada hooyatay sidoo kale abaalmarinta somaaliya legends award ayaa waxaa isna la guddoonsiiyey abwaanka soomaaliyeed ee ku caanbaxay heesaha banaadiriga laashin axmedey cabdi gaashaan uu sameeyey heese aan la soo koobi karin iyo shan iyo toban riwaayadood oo banaadiri ah
abaalmarinta markii leysay farxad ayaan dareemay macnaha waxaa la yidhi ninkii nooga waa neebsahaa l mana aniga waa soo daalay laba iyo toban riwaayadood oo jaceyl ahaan sameeyey iyo saddex riwaayadood oo waddani ah oo dagaaladan iyo waxaan oo ummadda nabaddeeda ka sheekaynaayo marka dawaayeelaanba noqday markaan macnaha in abaalmarintaas leysiya markaan khatinaanba joogna soomaali waxay tiraha ilaahu khaatimanayna khaatimasan abaalmarinta leysii aadaan ugu faraxsanahay aadaan ugu faraxsanahay sidoo kale sanadkan hay-adihii waxqabadkooda lagu abaalmariyey waxaa ka mid ahaa somaali t v of minnesota oo tan iyo sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii soomaalida minnesota si mutadawacnimo ah ugu shaqaynayay munaasabadda toban guurada madxafka hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ayaana lagu soo afmeeray fanaanka caanka ee suldaan seraar oo goobta ka qaaday heesa geegilay v o a minnesota